waa salaamantihiin dhegaystayaasha idaacadda goobjoog ee shirka kismaayo ka furmaya maadaama aanu ahayn shir ay madaxa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu aanay wada qorshayn meesha caalamka goobjoog ka ahayn ajenda siyaasadeed aan laga hadlayn waxaa laga filan karaa uun shir iska khilaaf ah ama shir mataqaanaa ah in mataqaanaa dowladaha goboleedka wixii shirka ka qayb gala iyo dowladda federaalka ah ay isku dhaleeceeyaan marka waa nasiib xumo ummadda soomaliya usoo hoyonaysa waa tahay maantaba waa tii aynu ogeen in madaxweyne ku-xigeenka puntland uu qaadacay shirkaas oo uu ku tilmaamay mid maslaxada ummadda soomaaliyeed aanan ku jirin marka arrintaa ma kula muuqataa mid sii kala fogeynaysa dowlad goboleedyada qaar iyo dowladda federaalka maadaama ummadda soomaaliyeed madaxda joogtoo dhan ee kitaabka ilaahay ku wada dhaarteen maslaxadda ummadda soomaaliyeed ku jirto in qalbi saalixa iyo wanaag laga shaqeeyo dowladda federaalka ah ee mas-uuliyiinta ugu sarreeya gaar ahaan madaxweynaha sharafta leh maxaa cabdulaahi farmaajo maadaama uu labadii bilood ugu dambeeyey ama saddexdii bilood ugu dambeeyey wixii waddanka ka dhacay uu ka aamusay waxaa fiican in shacabka soomaaliyeed iyo madaxa maamul goboleedyadu ay si wanaagsan ula dhaqmaan madaxweynaha oo madaxweynaha fariin loo soo mariya ama waaxda saxaafadda ama muqdisho loogu yimaado hadday taasi dhicin way adkaanaysaa inay soomaaliya dib ugu noqoto dhaleeceen wax horumara ma laha waxaa fiican wadanka khalqan siyaasadeed uu madaxweynuhu afkiisa ka sheegay markuu shalay uu saxiixayay heshiiska isgaarsiinta waxaa fiican madaxweynaha in la weydiiyo waxa uu xaaladda wadanka ah ee issoo taraysa dhaqaale xumada dagaalada ka socda shabeellada hoose ciidamada lagu laayay kacdoonka siyaasadeed ee hirshabeelle ka dhacay siduu ku dhammaaday kacdoonkas hadda galmudug ka socda iyo waddankiioo shaqala-aantii baahsan tahay dhaqaalaxuo baahsan tahay qaraxyadii sii bateen in bal madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda amniga iyo madaxda dowladda federaalka in laga tashtaa fiican si midaysan waa tahay laakiin dhinacyadan horey bay uga wada hadleen khilaafkoodana wuxuu ku salaysan yahay arinta qaliijka ka dhexaloosan oo ay isku mari waayeen sida madaxweynaha puntlandba uu afkiisa ka sheegay marka maxay kula tahay in dhinacyadu ay isugu soo dhowaan karaan waa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada mar kasta oo maamul siyaasadeed adduunyada ka jiro arintaa qaliijku hadda way dheeraatay ilaa bishii lixaad ilaa bisha octoobar baa la marayaa dowladda federaalkuna go-aanka ka gaar dhexdhexaadnimada may caddayn nooca ay tahay dhexdhexaadnimadu maamul goboleedyaduna danaha siyaasadeed iyo dhaqaale ee wadamada qaliijka gaar ahaan bahweynta uu sacuudigu hogaaminayo ee baxrayn iyo masar iyo imaaraadka mashaariica ay gobolada ka wadaan iyaguna may caddayn iyo danaha ay leeyihiin markaa kolley waxa fiican maadaama hadda afar bilood ay ku dhowdahay xaaladani in meel dhexe la isugu yimaado oo arrintii dib loo dejiyo maadaama wadankan uu mataqaana toddobilabaatan sannadood uu dhibaato ka taagan yahay marka arrinta qaliijka iyo arrimo kaloo soo socdaba waa la isku qaban doonaa wadankanna wuxuu u baahan yahay in kooxaysiga siyaasad laga daayo in wax walbana loo maro wadahadal soomaalinimo ah waa tahay marka dowlad goboleedka jubbaland oo gogoshan fidiyey haddiiba ay beri dhacdo shirka inuu dib u dhaco amaba dowlad goboleedyada qaar aanay tegin sida hadda ilawareedyo muhiima ay sheegayaan in maamulada qaar ay baaqan doonaan maxay arrintaa ka dhignaan kartaa maadaama uu madaxweyne axmedoobe uu isagu saxaafadda ku mariyey inuu shirkaa qaban doono shirkaas inuu dhacayo ayaan u malaynayaa anuu xaggayga qaab ku dhacaba in wafuud dowladda federaalka loo diraya baa laleeyahay maamul goboleeda wafuud bay soo diraya ilaa heer wasiir arrinta waa la qaboojinayaa dowladda federaalka waxay tiri dhaqaalaan ka helnay waddanka sacuudiga ah dowladaha maamul goboleedu wadamaday taageereen sacuudiga ka mid ahayd waxaa laga yaaba dhaqaale in laga helo qatar waxaa laga yaaba dhaqaale in laga helo imaaraadka marka waxaa laga yaabaa khilaafka qaliijku inuu soomaali horumar u noqdaba in dowladaha qaliijku ay u arkaan soomaaliya inay tahay waddan siyaasadaha qaarkoodna isaga mid ah siyaasadaha qaarkood ku kala gedisan maadaama markaa xukuumaddu tiri konton milyan baan ku helnay sacuudiga haddana kontonkaa milyan mushaarka ciidanka iyo mushaarka shaqaalaha iyo meelaha u baahan in lagu kaydiyo oo meelaha lagu bixiyo sida caafimaadka marka kolley shirkaa kismay hadduu dhacona waxaan ka rajaynaya inuu kheyr ku dhaco waxaan rajaynayaa in madaxweynaha waddanka lala shaqeeyo inkastoo madaxweynaha culays siyaasadeed uu soo koray culayskaa siyaasadna ma naqaano meesha uu ka socdo meesha caalamku ka socdaa ma dhaqaale xumay ka socotaa marka waxaan rajaynayaa in sanadkan akhirkiisa inay soomaaliya ay taabsan doonto ama guulo in guulo siyaasadeed la gaari doono dhinac kastoo soomaaliya ka mid a waa tahay marka inkastoo soomaaliya inay horay usii dhaqaaqi doonto dhanka siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo ammaankaba laga filanayay dowladda hadda jirta ee madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo haddana waxaad moodaa in khilaafyo hor leh iyo kooxaysi ay soo ifbaxayaan oo shacbiga soomaaliyeed xataa dowladnimadii u hanweynaa rajo dilaya arintaas sideebaa dhinacyadan uga baaqsan karaan amaba looga gudbi karaa maxay kula tahay anugu mar kasta waan ogaa maadaama labaatan musharax toban musharaxoo ka mid a awoodoodii isku mideeyeen boqol iyo siddeetan xildhibaan ay doorteen madaxweynaha sharafta leh ama boqol iyo sagaashan xildhibaan xildhibaano ku dhow inay ka kala socdeen kooxa sidaasadeed oo kala dan leh baarlamaanka soomaaliyana wuxuu ka kooban yahay kooxa kala fikrado qaba ujeeddada hadda maanta taalla waxa weeye soomaaliya xaqiida dhabta marka laga hadlayo qofka muwaadinkaee soomaaliyada caafimaadka uu ka hadlayo labada kun iyo toddobadii iyo labada kun iyo toddobiyo tobankii soomaaliya meel fiican bay kasoo dhaqaaqday waxaad la socotaa maanta airboortka muqdisho diyaarado badan baa yimaada dhalinyaro badan baa mataqaanaa siyaasaddaas kasoo qayb galay dumarku siyaasadda way kasoo qayb galeen kooxaha islaamka ama kooxaha diimaysiga fikradii ay isku hayeen khilaafkooda in yarbaa yaraatay qabaa'iladii fikirkooda ugu yaraaday iyo khilaafkoodii marka hadda waxaa la rabaa in maamul goboleedyadii awood badan la siiyo in iskuul laga furo in caafimaad laga furo in dhaqaalihii hoos loo dejiyo marka waxaan rajeynaya inay dowladda federaalku ay dareento in dadka ku nool maamul goboleedyada dowladnimada la gaarsiiyo maadaama ay baahi badan ka jirto ogtahay maamul goboleedyo badan baa laba dhakhtaraa jooga ama saddex dhakhtar ama hal dhakhtaraa jooga dee arrintaas cadaalad maaha in mataqaana gobol dhan oo umad ku nooshahay in cisbitaal yar uu ka furnaado ama hal dhakhtar joogo ama dhakhtar xalaada xoolaha aanu joogin ama gobol dhan oo kalluunka horumar ka gaaro aanay joogin mashaariic kalluumaysiga marka dadka in la fahmo way maamul goboleedyada bulsho badan baa ku nool waa in la siiyaa jaanis dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo ay waddanka kusoo gaaraan